wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka sahanka radiyowga oo xilligan oo kale habeen walba markii jimcaha laga reebo o aad kala socotaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya hadduu allah wadale raalli ka noqdo qodobada aan barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono kooxo hubaysan oo degmada kaaraan dhac iyo dhibaato uga geysta bulshada degmadaas ku nool waxaan kaloo idiin haynaa maamulka degmadaasi oo isna sheegay in qorshayaal burcadda looga hortagayo ay indhowaalaba ku howlanayeen haddana lasii dardargelin doono si looga hortago falalka kooxaha ee dhaca u geysta bulshada degmadaas ku nool khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dagaal maleeshiya beeleed ku dhex mara deegaano hoostaga degmada balambal ee gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya waxaa socda dadaallo iyo gurmudyo la doonaya in dadkaas lagu kala dhex galo xilli guud ahaan gobollo badan oo soomaaliya ka mida ay ka jiraan abaaro ayaa haddana dadka qaar waxa ay wajahayaan dagaal beeleedyo oo meelaha qaar laga soo sheegayo sida gobolka galguduud oo kale macluumaad ku saabsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan waxaan kaloo idiin haynaa waxaa socda tallaabooyin dagaalladaas iyana lagu joojiyo oo maamulka iyo odayaasha waxgaradka deegaanadaas ay wadaan haddaba si aan wax badan uga ogaano iyana macluumaad ayaan idinkaga haynaa oo tan iyo saakay ayaan la xidhiidhayna goobaha ay dagaalladu ka socdaan shir looga hadlayay yaraynta dhuxusha iyo koruqaadista isticmaalka gaaska ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xilli ay aad u sii kululaanayso cimilada adduunka taasoo looga gol leeyahay in lagu badbaadiyo deegaanka oo la rumaysan yahay in jarista dhirtu ay sabab u tahay roobyarida ee soomaaliya qaybo badan oo ka mida xilligan ka jirta xubnihii joogtada ee barnaamijka ayaa qaybka waxaaad qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka sahanka raadiyowga maxamed faarax shiino ayaa barnaamijka soo saaray anigoo warcadee oo idiin warrami doonaa mar kale iyo sahanka iskiraaleeya kooxda danan ee dhallinyarada midhaha ismaaciil xuse ciise laxankana maxamuud goox qarboosh waxaa la qabtay kii waxay daafur u noqon doontaa barnaamijka sahanka raadiyaha ee dhegaysi iyo gudoon wacan iskiraaleeya heesta halkudhig
marka tacabka lagu qaabiye lagu qasaynayo
lagu qasaaroye marka fuud la soo saaray oo fiila qaayoonaya marka fuud la soo saaray oo fiila qaayoonaya u qaboobi may sida dadyow hawsha kaqamaami u qaboobi may sida dadyow hawsha kaqamaami marka fuud la soo saaray oo fiila qaayoonaya marka fuud la soo saaray oo fiila qaayoonaya ku qaboobi mayside dadyow hawsha ka qamaami ku qaboobi mayside dadyow hawsha ka qamaami ay tacabkii qaaday tacabkii qaadi tala saarta
waa tahay intaasaan uga gudubno kooxda danan iyo heeskaal ku dhigiisu yahay isqiraaleeya midhaha ismaaciil xirsi ciise ayaa iskale laxankana maxamuud qarboosh kii ayay ka mid noqotay heesaha kusoo xarooday keedka raadiyo muqdisho waxaan sii ambaqaadi doonaa macluumaadyada ku jira barnaamijka sahanka raadiyaha oo heeskaas uu furitaan u ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono kooxo hubaysan oo degmada kaaraan dhac iyo dhibaato uga geysta bulshada degmadaasi ku nool
waxaa la rabaa inta aan lala diririn inta aan qofku qoriga waystaahe qoriga dhigaa la leeyahay haddii uu isku dayo inuu dhaqdhaqaagana waa intuusa idinku dilindila imaane marka in lama la dilo ama la dhaawaco ama la qabtaa imaanaysa haddii adiga marka yani oo ah xigtadiisii ama ah waalidkii ama ah ya walaalkii ama ah walaashii ou danqadku gelaayo hadduu wax kaa maqlaayo hadda waane cesho joog dheh xumaanta xumaantaga joog wanaaggaa kugu filan ha u dhaqaagan wax xumaana haddii aad iga diiddana anaa gacanta kaa qabanaya oo kuu dhiibaaya hay-adaha amniga ka shaqaynaya intaas haddaad tidhaahdo waxaan aaminsanahay inuusan gabbaad helaynin oo ou iska dhaafi doono ama wixiisu ay noqon doonaan dhuumaalaysi iyo waxaad u dhaqdhaqaaq yar marka wuxuu xumaanta socota iyo cidda wadaahu xoogaa waxay gabbaadsanaysaa dadka oo laxjecla ka hayso intaa laxjecla ka hayso asaga kaama hayso qoftou arko waa dhaca qoftou arko waa dila haweeneyduu arko waa kufsanaya sidaa darteed ha oggolaanin xumaanta noocaasa qofka shaqaynaaya ehelkaaga ma aha magac kaleu yeeshay ama burcadou naqday ama tuugou naqday ama waxuu naqday daraagiiste ama alkuliste magaciisii waa ka tega magac kaloo qaatay oo ah midaan wanaagsanayn oo bulshada lid ku ah waxa noocaasa marka walaalayaal aan meel uga soo wada jeysano aan nacno haddii yacni kaaga xun iyo yacni aada difaacato ama uusan kula xumayn dhibaatada imaanaysa waxa waaye bulshada ood adigu ka mid tahay horumarkeedii iyo nolosheedii u baabi'inaya marka dadkii noloshooda ciriiriyay noqonaysaa Ee, waxaa la rabaa marka in cid kasta oo degmadan ku noolu oo dadaal karaankiisa oo u galo sidii degmadan ay ku noqon lahayd meel amni ah oo xasilan oo jiladkeedu furan yihiin oo nadaafadeeda okay tahay oo horumarkeeda iyo dib u dhiskeedu ou la tartamayo degmooyinka kale waa laga dhawaajiyey haddaa tahay degmooyinka waxay joogaan inay ayaga bulshadu intay isxilqaamaan ay laamiyo dhistaan Ee, waxay joogaan inay ayagu ay ay nadal suftaan waddooyinka intay isxilqaamaan oo horumarkii ayagu gacmooda ay ku samaystaan businesskoodii iyo ganacsigoodiina ay si aad u heersaraysa ay u horumarsadaan Ee, innaga waddooyinkii la dhisaa haawanaya oo cidlo ah waad aragteen waa la naleeyey haddana weli waa haawanayaan hal qof oo xataa inta maqaayada wax ka samaystay soo camir waa la laayahay hadda eh, yacni eh, waddooyinka inta badan waa dhisan yihiin waad ogtihiin kuwa mm, eh, dhisnaa qaarkoodna ciid iyo qashini balaayaa xiray Eh, markaasaad moodaa in yacni eh, eh, eh, kabaro iyo miisas inta lasoo dhiga mirshabiyada iyo laamiga dhexdiisa eh, waqti aad la hadasho uu qora la boodaayo ama daroogadaba lagu iibiyo waxaas marka wax la aqbali doono ma aha mas-uuliyiintii ku shaqada lahaa shaqadaasna hadda way joogaan Eh, mas-uulad mas-uul kasta waa inuu shaqadiisa si hufan oo dhammaystiran oo u qabto u qabsado haddii alla idmo magaalada marka eh, goobaha eh, la dhisayna waa in bulshadu ay ka faa'iidaan dib u dhiskaas ma inta aan dhisnayn waxaweeran abawdka ama eh, aargada liido ilaa degmada kaaraan intaasaan hadda dhisnayn laamiyada intooda kale waa dhisan yihin dhankan kale oo dhilakaysiraya xaggeeda waa qorshehay noogu jirtaa inaan dhisno Eh, wax yaroo nooga dhiman meeshaan eh, wasaaradda arrimaha gudaha iyo eh, eh, safaaradda talyaaniga ilaa jubbana qorshaheeda waa wadnaho inta kale waa lasoo dhisay laamigaas marka waddadaasoo wax yaroo dhammaystiroo ka dhiman yihiin iyo intaan yaroo labada laami isku xirta intaasaa ka dhiman meesha waddooyinka inta kale waa la dhisay
dhanka kalena waxaan la xidhiidhnay guddoomiyaha amniga degmada kaaraan waxaan weydiinay qorshaha maamulka u yaalla wax ka qabashada burcadda degmada ku soo badanaya daaha maxamed yuusuf guddoomiyaha degmadaasi ayaan wax ka weydiinay
awala salaamadu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka horeeto waxaa waaye salaan diiran waxaan marinaa idaacadda jamhuuriyadda federaalka radio muqdisho iyo adigoo interview ama waraysiga iga qaadayo bacda salaan kadib degmada saaraan waa degmad aada u baaxad wey la daalaadhacaysay xaalado amni waqtiyada ugu dambeeyey maadaama duruufaad amni oo daro ay haysay deegaanka oo ugu horeeyo waxaa loo yaqaano ciyaar weerarada Een, sidoo kaleeto qolada burcadka ama qowleysatada ku hogeysan ee, hubka oo sida sharci darrada u wadato oo deegaanka ku jira intaasi waxay ahaayeen caqabadihii ugu waaweynaa oo waxaa kaleeto ku jira caqabadahaasi waxaa loo yaqaano maandooriyaasha isticmaalka maandooriyaha intaa markii yacni maamulku uu indhendeeyey iyo xaaladaha duruufaadka ku xeendhaaban waxaa meel isla dhigay in laga tashto ayaha degmada kaaraan ee xaaladeeda amni ee hadda ay ku sugan tahay ayadoo ee degmadii degmooyinka ugu nabada badan lagula soo xiran jiray si nabadgelyaana yacni loogu dul mushaaxi jiray marka annaga waxay noo qorshaysan waxay tahay degmada kaaraan oo noqota sidii awal ee lagu yaqiinay bilicdeedii nabadgelyadeedii inay dib ugu soo laabato si aan taa u xaqiijinana waxaan shalaytaan samaynay kulan weyn oo ah wada tashi guud oo aan ka yeeranayno xaalada amni xaaladda amni darre ee hayso degmada iyo qaabkaan uga bixi karno marka kulankaasina sidaasuu ahaa si aan yani dhibaatada jirta iyo caqabadaha jira degmada haysata si aan meel iskula dhigno danna aan u ambaqaadno sidii burisamaadkii degmada ay ahayd iyo waagii hore inaan dib ugu soo celino kaaraan
waayahay ee kaaraan degmadu aad bay u weyn tahay xaafado kala duwanna ee waa ay leedahay oo bulshadu qaabkay u kala degan yihiin een uma wada dhib badna xaafadahee ugu daranoo een ma la- markii la yidhahdo amni darrada
wallaahi ma dhihi karo xaafad hiblaayo keliya ayaa amni darro haysa keliya ma dhihi karo amni darradu waqtiyada xilligan oo kaleeto ama marxalada markii isbedelku uu dhacayo oo xiliyada doorashooyinka yani lagu mashquulo waa dareemi kartaayo amni darradu keliya kaaraan hoy uma naqonaysa degmooyinka kaleeto dhigeeda ay la siman tahay laakiin keliya waxay dheer tahay dhibaatada ka jirta yani burcada zaa'idka ah degmooyin kale aysan qabin inay ayaga saxmad ahaan ay u qabto yani waaxaheedii kala duwanna afar labaatankii saacadood laga yaabo saddex dhacdo ama afar dhacdo ugu yaraan inaad riboortkeeda ama warbixinteedii aada hesho taasna marka waxay noqonaysaa saameynteeda inteeda in la eg marka degmooyin kaleeto dhibaatada haysato way la qabtaan laakiin waxaa u dheeratuli waxay tahay Aha.
dhacdooyinkaasi zaa'idka ah iyo bicidaas zaa'idka ah waaxaga dhammaan oo ah.
waaya gudoomi waaya gudoomi marka waxaan rabaa ee, hadda degmooyinka qaarkood een, dhacal laga soo sheego een, waxaa la sheegaa rag mid- midyo ku hubaysan in qaarkood ay geystaan laakiin hadda degmada een, waxyaabaha ugu dhibka badan waxa weyaan rag hubaysan inay een, dhibaatada ay qayb ka yihiin qaabkeed u wajahaysaan maadaama gudoomiyaha gobolka uu sheegay haddii ay qoryaha dhigi waayaan in halkaa dhibaato ay ka dhici karto
annagu ujeedkaynu ma ahan in aan shacabka degmada kaaraan degan korkooda aan ku dagaalano ma ahan ujeedkeena ee ujeedkeenu wuxuu yahay si dadka qowlaysatada ah gacanta loogu dhigi lahaa maxaa yeelay nin weliba oo hub wata waxaa laga yaabaa hubku keligiisii inuusan ku ahayn marka si rugaha iyo baraha uu ka yimiday loo ogaado haddii waalid uu leeyahayna waalidiintii dhalayna gacanta ku estaan odayaashiisii maxaa yeele qof weliba waad garan kartaa haddii birita adiga gacanta aad ku dhigtid waxa daba imaanayo inay noqon karaan oday dhaqameedyo iyo wax lamid inay daba imaan karaan marka saa awgeed annaga ujeedkeenu wuxuu yahay in degmadeeni nabad noo noqoto ayagana hubkiisi nabadgelya ay ku dhigaan wacyigelin ballaaran aan u samayno ayagoona juujuud aysan jirin kii markaa ka hor imaado sharciga wuxuu u gooyana waxaa waaye tallaab sharci ah oo waafaqsana laga qaada oo aan cidna looga dambanayna cidna marka looga heegeysanayn.
marka hadalkaaga waxaa u fahmaya miya in ee, ee, marka hore qoysaska ay kasoo jeedaan ragga hubaysan aad la kulmi doontaan inta aadan howlgallada samaynin hadduu ilaah yidhaahdo waaya marka haddii wixii intaa ka dambeeyana Mhm.
aan ku dhaqaaqno howlgalkii ballaarnaa oo aan ku sifaynayno qolyaha burcada waay bulshada waxa anfacayo ee, waa amni iyo een, kala dambayn iyo maamulka keliya een, inay hoos tagaanoo een, burcad iyo wax lamida inaysan dhibaataynin een, qaabkay u kala wajahaysaan hadda waxaa la sheegay raggaas hubaysan dhalinyarada ciyaal weerada ah oo la sheegayo iyo rag waxyaabaha maanka dooriya ee degmada meelo ka mid ah een, ku iibiya qaabkay u kala wajahi doontaan
wallahi qaabo badanna loo kala wajihi karaa waxaa waaye haddaba xaaladii marxaladda markaas joogto ayaa ay ku salaysan tahay kow hadda waxaynoo yani waxyaalaha fudud ee yani ciyoob la zuulin kara waxaa kamida sida ciyaal weerada maxaa yeele ciyaal weliba oo hawshaasi ku jira hooyaa dhalay aabaa dhalay een, gurigay kasoo toosaa ma ahan dad kor ka yimida ma aha marka saas awgeeda maadaama dad kor ay ka imaada aysan ahayn hooyo weliba iyo aabbo weliba in waaxihii loogu wacyigeliyo inay carruurtooda gacanta ku qabsadaan hadday intaa dhici weydana in maamulkii oo degmada iyo stationkii booliiskii oo oo dhan inay tallaab sharci ay ka qaadayaan yani una gudbin doonaan hay-adihii ku shaqada leh inay u gudbin doonaan ee hadda waxaa idin- waxaa idin taageeri doona ciidamada amniga intooda badan oo degmada imaan doona ee si arrinta taagan ay wax idinkala qabtaan een dhowr marna fariin ah waad dirteen in een raggaa hubaysan dadka ay kasoo jeedaan ay wax ka qabtaan taa muu muuqataa guddoomiyaha amniga maadaama aad tahay in weli loo dhoga nuglaala yahay fariimaha idinka soo baxaaya ee nabadda ah
wallahi isma dhihi karo een, laa taqnadu min raxmatillah allah raxmadeeda lagama quusto een, qof welibo aadanaha markaad rabto inaad yani salaada aad ka qaado kuwa aad- inaad u dhimrisaa oo aad si dhimrinle aad ula hadashaa marka ruuxu hadduu intaa kaa aqbali waayana waa gacan bir aad aad ku qabataa saasay u kala horeysaa marka annaga laamihii amniga ayagoo nala nala shaqaynayo oo aan kaashanayno yani ma ahan yani inaa annaga aan ka lexleexanayno laamihii amniga aan kaashanayno awalan inaan la hadalno ayaga haddii hadalkaa intaa wax kusoo bixi waayaanna laamihi amniga waxay u taagan inay hawshooda shaqo ay gutaan oo cidna aysan uga reebaysan waaya guddoomiye marka ugu dambayntii een, xil weyn oo dhinaca amniga degmada ah een, ayaa ku saaran howl weynna waa lagaa sugayaa oo u baahan een, jawaab in hore laga helo maadaama mas-uuliyiin qaranoo waaweyn ay meesha tageen oo layidhi ee, degmada amnigeedu waa mid waana in een, gacan bira ah lagu qabtaa fariinta ugu dambayso een, shacabka ee degmada aad guddoomiyaha amniga ka taad u dirayso
wallahi shacabkii oo aan jeclahay ee degmada kaaraan ku dhaqan iyo guud ahaan dhiiga soomaaliya khaasatan gobolka banaadir een, waxaan fariin ahaan ugu dirayaa inay ku bishaaraysan doonaan waqtiyada soo socda kaaraan oo isbedel la timaada dhanka amniga ah horukac ballaaranna samaysa
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka sahanka raadiyowga ah raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imaanayaa khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dagaal beeleedyo ee ku dhex maray ee deegaano hoostaga degmada balambal maleeshiya beeleedyo ee gobolkaasi galgaduud ee ku sugan gaar ahaan degmadaasi balambal waxaa socda tallaabooyin lagu joojinayo dagaalka oo ay wadaan maamulka iyo odayaasha gobolka haddaba si aan wax badan uga ogaano waxaan la xidhiirna guddoomiyaha degmada balambal jaamac xayle waryaena cabdirasaaq shiine ayuu uga warramay ilaa hadda dadaalada socda
bismillahi raxmaan raxiim runtii dagaal xaqdarra ah oo wax hadda laga helayo alla arag ayaa maalmahan ka dhacahayay meelaha u dhexeeya gudceel iyo balambal waxaana ku dhintay dad fara badan labada dhinacba oo u dambeysay xalay in ku dhintay meel duleedka balamballa ah oo sidoo geel xaraysanaya la gaaday runtii dagaalkaas marka koobaad annagu waa ka xunnahay dad islaama oo eela weeye waxa isku reynahaya marka labaadna waxaa weeye dowladda galmudug iyo dadka mas-uuliyiintu waa ka gaabsadeen doorkoodii sababtoo ah dee ma aha dadka dirirahaya waa dad weerara iyo dad gurigoodii jooga oo ugu soo weerarahayo waxaana waajib ah ciddii soconaysa weerara in la celiyo marka intaasaa dee cadal ka jirta dhimashada ilaa ay haatan inta la ogyahay soddon ayay kor u dhaafaysaa sida wararkii nagu soo gaarayaan xalay sidoo kale dagaal ayaa dhacay bal xogihii u dambeeyey khasaare intuu leegyahay war ma laga hayaa
maya horta anugu khasaaruhu waa daran yahay dhimashaya dhaawacba wax wara oo hadda wax tirakooba aan ku sameeyeyna ma jirto ilaa afar beri dad badan baan dhimanayay ee labada dhinacba mana isku dardarin laakiin waxaan sheegayaa in maaragtay dhimashada iyo dhaawaca labaduba aada u badan yihiin sidaa horay kugu sheegayna waxaa weeye dagaalkan hadda wax laisku dilayaa lama yaqaan dhinac baana hadda weerar oo
inkastoo annaga intaasaana xaqii inkastoo annaga guddoomiye aana xaqiijin karin in dhinaca weerar uu yahay balse waxaad warbixinay naga siidaa maxay isku hayaan labada dhinac dagaalkooda muddo sanado ayuu taagan yahay maadaama maamulkii degmada aad ka mid taha adigii
dagaalka waxaa la isku hayaa waxaa weeye niman degaankoodii degan iyo niman lagu soo guuray oo degaankoodii weerarna lagu yahay laguna soo guuray oo aan wax ee maslaxa iyo aan wada daaqnana aan loogu imaane hadee nin degan meel oo qore haysta oo nin kale oo qore haysta kusoo duldegay ama uu kusoo guuray isaguna waxaa weeye uu iska dhicinayaa arrintaasna wax badan baan anagu ka hadalnay oo waxaan nihi dhulka ha naga daayo digdiga iyo colka isla socda iyo degaamaynta dhulka la degaameynayo geedi laga maarmi maayo guddoomiye dadku waa dad reer guuraa waa dad ehela maamul wada wadaaga sidee looga maarmayaa in la wada guuro maadaama meeshii roobka uu ka dao dadka ay- ay ay wada aadayaan oo dadkana ay yihiin dad ehela oo reer guuraa
maya dadku wuxuu wada guuri karaa marka maslaxa iyo danu ka dhaxayso meeshaana roob kama dihin meli roob ka dhacay ka mid maaha maslaxo waa ka dhexaysaa oo maamulkii ayaa ka wada dhexeeya in dadkii iyagoo aan dagaal aan dagaalsanayn ay wada daaqaan baa la rabaa laakiin laba nin oo qori wadata oo la og yahay in ay ay dirideen oo daraan dirideen oo bishii hore dirideen in la yidhaahdo waxay isdhex degeen haddana oo ku jira oo inay isdilaan aan ahayn ma jirto dhowr mar arrintan galmudug waa ay ku baxday odayaasha dhaqanka culimadiin waa ay ku baxeen maxaa xal looga gaari layaa guddoomiye maadaama aad meesha joogtid
mayow ilaa iyo hadda aniga intaan joogay galmudug wax meeshaan ku soo baxay iyo wax ay ka qabatihiinna ma jirto culimaa awdiinka labada dhinac iyo oday labada dhinac iyo maamulada meelaha kaskada soo jeeda ee ka yimaadeen dadkan ayaa intaas sidaa shaqaynayay wax badan baa waxaan galmudug ka codsanay meesha inay ama ciidan keento ama maslaxa keento midnana kabaanan helin waxaa dadkan waxaan u arkaa anigu dad la dayacay inay yihiin howlgallo galmudug maalmihii dambe deegaano u dhexeeya labadaasi magaalo haatana dagaalku uu ka taagan yahay intooda badan howlgallo ay ka sameeyeen dad ayay kusoo qabteen oo lagu eedeynaya in dagaaladaasi ay ku lug leeyihiin ayna hurinayaan waa xagee meesha dag howlgalka laga sameeyo marka laga soo qabtay deegaanka xirsuley iyo tuulooyin kala hoostaga Ee, ma hayna annaga mana ogin wax laga qabtay cid ku soo baxdayna ma ogin annagaana joognay oo kaaga xoogaas marka meesha ciddii markaas kuu sheegtay adaa og ma jiro labada beerood oo diriraysa cid dhex gashay iyo cid cid u qabatay iyo cid wax ka qabatay midna ma jirto hadda xalka muxuu ku jiraa
halku wuxuu ku jiraa de- in dowlad- dadku dowladnimada dowladda inay timaado dadka inay kala dhex gasho waxay waxay gar daraan inay aragto in xal laga gaaraa dadka ku jirtaa waxaan leeyahay horta dadka dhimanaya marka koowaad waa dad islaama wax laga helaayo qof islaama in la dilo oo aan xaqdarraacayna ma jirto dadka shacabka oo areebikan waxaan leeyahay hala joojiya dagaalka Ee, dowladda galmudug iyo dowladda federaalkana waxaan ugu baaqahayaa in hawshaan wax badan bay socotay indhaha laga qarsaday in laga soo eh, laga qayb qaato oo ama dib u heshiisiin iyo eh, in labadaba looga qayb qaato ayaan ugu baaqayaa dowladda galmudug iyo dowladda federaalkaba
waataa dhegeystayaal barnaamijka sahanka raadiyaha ayaad la socotaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobo dhowr ah oo kale ayaa noo soo socday iyo xubnihii joogtada ah ee barnaamijka warkii saacadda ayaa sidoo kale qayb ka ah waxyaabaha noo soo socda Eh, ha yeeshee markan waxaan ku yara nasanaynaa mid ka mida suugaanta aan barnaamijka ugu talagalnay qudus hees halka- halkudhigeedu yahay ayaan markaan idiin soo gudbinayaa maxamuud maxamed eh, xeebow midhaha waxaa iska leh xasan barrow bocor laxankana maxamuud maxamed xeebow kii ayay ka mid noqotay heesaha ku soo qoraaday keedka raadiyo muqdisho dhegaysigu dhowaa
dunida mar kale nabad soo degtaa lama daawade muslinkow digtoono dunida mar kale nabad soo degtaa lama daawade muslinkow digtoono diinta aayadii rabbiga wuu soo dejiyey in la daalacdana rasuulkii diraa looga dhigi dugaal in la daalacdana rasuulkii diraa looga dhigi dugaal diintii rabbiga wuu soo dejiyey in la daalacdana rasuulkii diraa looga dhigi dugaal in la daalacdana rasuulkii diraa looga dhigi dugaal rumaystiyo dirkii ay ku doodiyeenu dandareynayaan rumaystiyo dirkii ay ku doodiyeenu dandareynayaan aan ka daafacnay muslinkow muslinkow dirsay aan ka daafacnay muslinkow muslinkow dirsay diinta haybadeedana aynu daadahayne diinta haybadeedana aynu daadahayne ama dood siyaaso amase dagaal ama dood siyaaso amase dagaalbe diinta haybadeedana aynu daadahayne diinta haybadeedana aynu daadahayne ama dood siyaaso amase dagaalbe ama dood siyaaso amase dagaalbe masjidkii dalaalada qudusaan dugaagiyo masjidkii dalaalada qudusaan dugaagiyo danaystaha keerino danaystaha keerino masjidkii dalaalada qudusaan dugaagiyo masjidkii dalaalada qudusaan dugaagiyo danaystaha keerino danaystaha keerino afartaa dabbiyaaye dada kale waxaan ugu dowgaloon daymada u rogaya afartaa dabbiyaaye dada kale waxaan ugu dowgaloon daymada u rogaya labadaa dale dadna iisu xiga dagaalku dhex maray isku duumaw muslimku damiya dagaalku dhex maray isku duumaw muslimku damiya labadaa dale dadna iisu xiga dagaalkuu dhex maray isku duumawo muslinkuu damiya dagaalkuu dhex maray isku duumawo muslinkuu damiya dulmigoon xiriyo danaheena guud inaan dayactiro dulmigoon xiriyo danaheena guud inaan dayactiro aan u duubane muslinku muslinku darsay aan u duubane muslinku muslinku darsay dulmigoon xiriyo danaheena guud inaan dayactiro dulmigoon xiriyo danaheena guud inaan dayactiro aan u duubane muslinku muslinku darsay aan u duubane muslinku muslinku darsay diinta haybadeedana aynu daadahay ine diinta haybadeedana aynu daadahay ine ama dood siyaaso amase dagaalbe ama dood siyaaso amase dagaalbe diinta haybadeedana aynu daadahay ine diinta haybadeedana aynu daadahay ine ama dood siyaaso amase dagaalbe ama dood siyaaso amase dagaalbe masjidkii dalaalada qudusaan dugaaggiyo masjidkii dalaalada qudusaan dugaaggiyo danaystaha ka erino danaystaha ka erino masjidkii dalaalada qudusaan dugaaggiyo masjidkii dalaalada qudusaan dugaaggiyo danaystaha ka erino danaystaha ka erino masjidkii dalaalada qudusaan dugaaggiyo masjidkii dalaalada qudusaan dugaaggiyo danaystaha masjidkii dalaalada qudusaan dugaaggiyo masjidkii dalaalada qudusaan dugaaggiyo danaystaha ka erino danaystaha ka erino
waa tahay qudus heeskaas halkudhigiisu yahay maxamuud maxamed xebow intaas aanu kaga gudubno midhaha waxaa iska leh xasan barrow bocor laxankana maxamuud maxamed xebow kii ayay ka mid noqotay heesaha ku soo xoraaday kaydka raadiyo muqdisho barnaamijka sahanka raadiyaha ayaad kala socotaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imaanaya waa tahay dhegeystayaal waxaan markana idiin soo gudbinayaa shir looga hadlayay yaraynta dhuxusha iyo sare u qaadista isticmaalka gaaska ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xilli ay aad u sii kululaanayso cimilada adduunka taas oo ujeedkeedu yahay in eh, lagu badbaadiyo eh, jarista dhirta oo deegaanka muhiim u ah Eh, shirkaas eh, xubnaha ka qayb galay waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka cimilada eh, iyo horumarinta reer miyiga ee dowlad goboleedka galmudug dowladda dhexe iyo xubnaha dowlad goboleedyada ayaana shirkaas magaalada muqdisho ku yeeshay wasiir ku-xigeenka wasaaraddaas ayaan eh, waraysi la yeeshay cabdifataax daahir jaamac oo aan wax ka weydiiyey guud ahaan muhiimadda shirkan uu u lahaa deegaanka Ee, shirkaas waxaa qayb ka ahaa oo kasoo qayb galay wasaaradaha deegaanka iyo wasaaradaha ee, batroolka ee, ee heer state Ee, sidoo kale gobolka banaadir baa isna qayb ka ahaa ujeedada shirkaasi laga lahaana waxay ahayd ee, yaraynta dhuxusha iyo isticmaalka gaaska maadaama ee, la wado ama uu socdo mashruuc lagu yaraynayo ee, ama lagula dagaalamayo dabargoynta ee, xaalufinta deegaanka iyo arrimahan dhuxusha ee istiidyada dhanna uu ka socdo in la iswaraysto isteed walbana uu ka warramo meeshii xaaladdu ay u joogto si loo mideeyo awoodda guud loo mideeyo loogana meel dhaliyo qorshaha guud ee la dagaalanka ee ee dhuxusha ee ujeeddadu taasay ahayd ee shirkaasuna shir ee runtii miro dhal ah oo qorsho wanaagsan ay ka soo baxeen talooyin hufanna la isla qaatay buu ahaa marka ka isteed ahaan annagu ee runtii qorshayaal badan baan ka leenahay sharciyaan soo saarnay digreetooyin baan soo saarnay dadyow la xirxiray oo dhuxushii ayagoo gacanta kula jiraa jiray wacyigelinno ee isdaba joog ah oo ilaa hadda la wadaa jiray Right.
marka xogo badan baa lagu soo bandhigay maanta waayahay deegaanka ama deegaanada galmudug waxay ka mid tahay meelaha dhuxusho sida weyn eh, eh, eh, aan maaragtay eh, eh, looga shido oo maaragtay ge- eh, dhirta loo jaro eh, baaqiyo iyo sharciyo iyo wax badan oo soo saarteenna qaar badan oo ka mid a waxba kama tarin maxaa idinkaga qorshaysan oo shirkanna idinkaga baxay idinkana qorshe ahaan idiin diyaarsan si loo yareeyo dhuxusha ee runtii annagu sharciyo badan oo aan soo saarnay ama baaqyo badan oo aan dirnay waxna waa ka hirgaleen waxna waan dareemayn inay dhiman yihiin runtiina culayska jira waxa uu yahay ee, wacyigelinta oo ummadda aada ugu yarayd marka ee, wacyigelintiina waan wadnaa qorshayaasha xigana wuxuu yahay in dadka lala xisaabtamo markii dadka lala xisaabtamo oo sharciga la geeyo way way yaraanaysaa ku dhiirashada way yaraanaysaa insha allahu marka annaga qorshayaasha nooga degan waa in la hirgeliyo sharcigii ee la meelmariyey oo isteedku oo asagana haddeertaan aan faafintiisii si xawli aan u wadno waayahay marka sharciyo la soo saaro ama shuruuc la soo saaro fulin ayay rabtaa galmudug waxaan ognahay meelo badan oo ka mid ah in maleeshiyada iska joogaan waxay doonaan iska sameeyaan sidee u hirgelin kartiin galmudugna hadda ciidan si awood loo u diyaarsan oo fulin kara sharcigaas inuu ka jira ma umalayn haddaanan qaldanayn Ee, runtii galmudug way jiraan meelo maleesiyaad joogaan way jiraan laakiin inta badan meelaha hadda xawliga ugu badan ee dhuxusha laga isticmaalo waa gobolka mudug oo kaleeto ee gobolka mudugna meelihii wasaaraddu ay diiradda saartay ee ay kulamada u qabatay ee laamihii amniga ee kuwii garsoorka dhammaan la isku keenay qaybihii kala duwanaa la isku keenay bay ka mid ahayd isla meelaha ugu horeyso tillaabada laga qaadan way ahayd oo weliba ayagoo gacantii kula jira gacantii inta lagu qabtay la xirxiray haddana ay yihiin dad ee, ee, sharci sugayaal ay yihiin marka ee, maleesiyaadku inta badan duurka waa- m- ganacsigu wuxuu u yaallaa suuqa sharciga iyo booliisku iyo lamaan hay-aduhuna way haystaan ee sharciga iyo deegaanka way haystaan fulintuna waa mid eh, ayagu waajibkooda ay u leeyihiin waaya fahamka dadka maadaama uu yar yahay wacyigelintu doorkeeda waxaad moodaa sidii loo baahnaa inay ahayn adduunka hadda facebooka la isticmaalaa qofka miyiga jooga xataa marar qaar ay u suurtagelayso inuu facebook isticmaalo ma jirto door hadda eh, eh, maaragtay eh, wasaaradda wakti gaarho uga bixi lahaa ma jirto wacyigelin gaarho aad maaragtay ama baraha bulshada ka samaynayseen ama arrin fahamka dhabta aad gaarsiisaan in waxaan ay yihiin sharci daro maaragtay wacyigelintaasna aad xoojisaan ee, aad baa u mahadsan tahay waa runta oo dadku fahan dhab ah kama haystaan arrimahan ee, deegaanka Ee, bilxaqiiqanna rooma hal maalin lama dhisin isla markiiba lama wada gaari karo annagu ee, ka wasaarad ahaan wacyigelinadii waan wadnaa weliba si xawligan u wadnaa deegaanadii miyiga ahayd baa la tagaa oo lagu soo qabtaa ee waa deegaanadii ka- waaweynaa baa la tagaa ee gaaskii baanu qaybinay oo aanu ka qaybinay ilaa iyo degmooyin lix degmo aan ka qaybinay marka wacyigelintii waan wadnaa waana run waddanku waa burburay dadku ee, caqabado badan baa lasoo kulmeen duruufo badan baa jira abaar xataa mararka qaar dhuxushaan waxay u adeegsadaan ganacsi ahaan bay u adeegsadaan ama nolol maalmeedkay bay ka raadiyaan marka waxaa wasaaraddu ku tala jirtaa oo dadaalo badan ay wadaan in dadka wixii wax loogu bedeli lahaana la keeno si arrintaas mataqaanaa ay shig lagula dagaalamo waaya hadda waxaad ku fakarteen in gaaskan eh, loo guuro oo degmooyin badan aad gaarsiiseen sida aad hadda ii sheegtay gaaska laftiisa khatartiisuu wataa qofka hadduusan u diyaarsanayn hooyada haddaysan u diyaarsanayn eh, markiiba intay ka guurto eh, dhuxusha ka guurto ee gaasku u guurto khatartii kale oo ka timaadna waa mas-uuliyad wasaaraddu ay dabcan eh, eh, qaadayso dhow taas ma ka fakarteen aad iyo aad taas waan ka fakarnay Eh, runtii markii hadda aan qaybinayno oo kaleeto goob walba oo aan ka qaybinayno waxaa ka horreysay in dadka tababar la siiyo leeyahay waxa uu keeni karo haddii si qaldan ay u isticmaalaan laakiin haddii aan si qaldan loo isticmaalin dhibaato ma keenayo ee oo- waa la isticmaalaa oo waxdan wax adduunka oo dhan baa isticmaala marka tababarana waan siinaa digniinana waan siinaa qaabka loo isticmaalayna dadka waa la baraa inta aan eh, la siinin ka hor hooyada ka hor intaad deegaanka la geyn idinka laftiina wasaarad ahaan ma daraasayseen faa'iidada ku jirta gaaskan iyo in laga guuro dhuxusha xataa farqiga u dhexeeya faa'iide ahaan
taas waa mid eh, iska cad waaye oo faa'iida ahaan la dareemi karo waayo maantayto dhibaatada ama conflictyada ugu waaweyn ee soomaaliya ka jira ee khilaafaadka dagaalada beelaha oo soo noqonaya dhammaan waxa keenay waa nabaadguurka qaybka ah dadka markii xo- ay nabaadguuraan oo dhulkii la nabaadguuriyo xoolihii meela daaqaan waayaan reerba reer iga duruq siduu ugu hayay bay dadkii mataqaanaa dhibaatooyinkan iyo dagaaladan iyo waxyaabahan soo noqda qayb ay ka tahay tan kaleeto waxyaabaha xaalufku uu keenay ee hadda meelaha dhulka roob la-aanta ah meelaha qaarkood waxaad arkaysaa xayawaankii oo xayawaan kaleeto ee- ee cunahaya taasna waxaa keenay waa degaankii oo la nabaad guuriyey la baabi'iyey marka waa faa'iido markii degaanka gaasku haddii dadku ay fahmaan sida ujeedka wasaaraddu ama ay ka leedahay ama laga hadlayo haddii dadku ay fahmaan oo ay isticmaalaan ee uu yaraado xaalufkan deegaanka lagu hayo runtii faa'iido weyn bay u noqonaysaa dadka iyo deegaankaba waaya dad badan waxay rumaysan yihiin isticmaalka gaaskan shirkado eh, maaragtay xayaan oo eh, min heer qaran ilaa heer dowlad goboleed ay ku khasbayaan inay dadka ka dhaadhiciyaan oo aysan dadku faa'iido u ahayn aragtidaas maxaa uga jawaabi lahayd Ee, runtii aragtidaasi horta waxaani waa waa suurtagal oo waa sax oo ganacsi meeshii uu soo gelayaa Ee, laakiin wasaaradda deegaanku ayadoo kaashanaysa wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda iyo rugta ganacsiga intaba kaashanaysa iyo galmudug waxyaabaha ay wadaan in dadkii ee, aan- gaaska keenhayay in canshuur dhaaf loo sameeyo ama canshuurtii la dhimo si ayaguna bulshadii Qiimaha uga ay dhigaan.
qiimihii uga dhimaan marka ganacsiga keliya maaha dowladdu dhinac walba way ka fakeraysaa oo oo arrimahan dadka bulshada ah ee tabartoodana laga warqabo qof walba oo tabar yarna inuu iibsan karo in la gaarsiiyaan xoogga saareen waaya xal ma u noqon kartaa bay kula tahay eh, gaaskan inuu bedelo eh, eh, dhuxush inuu bedelo in ay badbaa in deegaanku badbaado xal ma u noqon kartaa hal waara ay u noqon kartaa sida aan eh, rajaynayno haddii eh, gaaskii dadkii ay fahmaan oo ay isticmaalaan bilxaqiiqiyan dhuxushaan la isticmaalahayo oo faraha badan iyo geedahan namaadguna geedaha mararka qaarkood waxyaabaha ay ku sameeyaan nimankan dhuxusha ka ganacsada geed nool baa loo imaanayaa gaas iyo waxbaa lagu shubayaa wuu qalalaya ayaga inta qalalsadaan dib u guba marka haddii tan ay fahmaan oo arrimahaani ii sheegee dadku bulshadu ay la qabsato inay dhuxushii isticmaasho wax dhan bay badqab u noqonaysaa deegaanka iyo dadkuna way badbaadayaan
waaya waaya ugu dambayn bulshada reer galmudug ee hadda laga yaabo qaar badan oo ka mid a inay ku daawanayaan maxaad dhihi lahayd hadda oo fursad ayay u noqon kartaa deegaanka in gaaska la isticmaalo dhuxushana laga guuro Ee, bulshada galmudug waxaan leeyahay iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeedba annagoo ka ambaqaadayna shirkii maantayto aan galnay ee aan isku waraysanayni dhammaan wasaaradaha isteedyadu ay ka iskugu yimaadeen xogta isku dhaafsanayeen ee runtii dhibaato haysata soomaali oo dhan wey marka guud ahaan reer galmudug iyo soomaali oo dhanba waxaan leeyahay ee inaanu isticmaalno gaaska waxay badbaado u noqonaysaa deegaankaygii insha allahu waxaan ummadan ogeysiinayna ugana digaynaa inaan lagu dhiirin karin in dhirtii la nabaad guuriyo dhir la jaro cid walba oo lagu qabto ayadoo isticmaalaysa ama gacanta kula jirtana sharciga wuxuu waafaqsan yahay marmarana insha allah
saanka raadiyaha ayaad la socotaan iminkase saacadda waxay soo dul istaagtay koob iyo tobankii barqanimo oo gowow aan xilligan idiin soo gudbin jirnay warkii oo kooban ayaan aadan ciise ayaa la diyaaraya mahadsanid mustafa racdeeye dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii saacadda ahdaanu kalead ka dhegeysataan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ciidamada booliiska magaalada gaariso ee dalka kenya ayaa howlgal ay sameeyeen waxay gacanta ku dhigeen hub hubkaas oo laga hela xaafadda iftin ee dowlad deegaankaasi saraakiisha ciidamada booliiska ayaa waxay sheegeen in hubka uu ka kooban yahay afar qori iyo laba boqol iyo saddex xurmo oo rasaas ah sidoo kalena la xiray saddex ruux oo hubkaasi watay sidoo kale booliiska ayaa waxay sheegeen inay ku raad joogaan dhowr qof oo la xiriirinayo hubkaasi kuwaasoo lagu hayo baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan halka ay u wateen halka ay ka tirsan yihiin booliiska ayaa waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in hubkaasi lagu qorsheynayo in weeraro lagu fuliyo meelo ka mid ah dalka kenya waxaana ay bulshada ugu baaqeen inay la shaqeeyaan amniga kala shaqeeyaan sugidda amniga ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliya deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ku burburiyeen fariisamo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada ay ciidamada howlgalka ka fuliyaan waxaa ka mid ah gambarey dacaale iyo geedaan oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose sidoo kale ciidamada xoogga dalka ayaa baacsaday maleeshiyaad ka tirsan argixisada al-shabaab oo bulshada halkaasi ku nool dhibaato bacsan ku haysatay bulshada ku nool deegaankaasi iyo howlgalka laga sameeyey ayaa aada u soo dhoweeyey ciidamada dowladda iyagoo iyagoo dareemaya naxariista dowladnimada kadib markii saraakiisha ciidamada hogaaminaysa ee xog waraysi la yeesheen bulshada deegaankaasi ku dhaqan ugu dambeyntiina akhbaaraadka dibadda itoobiya oo sheegtay inay tblf ka qabsadeen wadda halbowle ah ciidamada itoobiya ayaa sheegay inay dagaal qaraar ay ku qaadeen tblf ay la galeen ku qabsadeen wadda halbowle ah oo ka tirsan oo isku xirta welada iyo maqalla wararkan oo aan kasoo xiignay telefishinka dowladda ayaa sheegaya in ciidamada dagaal maalmihii u dambeysay ee la galeen tblf ee ka socday jiidda hore ee bariga dalkaasi inay ku qabsadeen waddadaasi sidoo kale ciidamadu waxay sheegeen inay qabsadeen buuraha silsilada ee subla iyo magaalooyinka magaalooyin ku hareersan sidoo kale orjafekes iyo booraan fallaagada tblf dhankooda waxay dagaal qaraar u galeen sida ay waddada weliday maqalla isku xirta ay u difaacan lahaayeen si aan looga qabsan balse ugu dambeyntii dagaalka looga awood roonaaday waddada ay ciidamada itoobiya sheegeen inay tblf ka qabsadeen ayay ku sheegeen inay go-daaminayso ciidamada fallaagada tblf ee gudaha deegaanka amxaarada ka dagaalamaya saanadii ciidanka iyo maleeshiyaadkooda dhanka maqalla uga imaan jiray ayna waayaan waddada ay ku soo maraan guud ahaan warkii saacadda aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal waanaga intaas
ayaan aadan ciise aad bay umahadsan tahay oo warkii saacaddana la socodsiinaysay barnaamijka sahanka raadiyaha macluumaadiyadiisa kale ayaan sii ambaqaadi doonaa goordhow hadduu allaydmo waa tahay dhegeystayaal markana kulan looga hadlayo booliiska iyo bulshada isku xirkooda ayaa waxa uu ka socdaa iminka magaalada muqdisho sid cumar sheekh ismaaciil waryahayga ayaa kulankaa ka qayb galaya sid cumar haddaad maqlayso kulanka muxuu ku saabsan yahay
waad mahadsan tahay war caddeeye kulankan wuxuu ku saabsan yahay isku xirka bulshada iyo booliiska oo la barayo xubno ka kala socda degmooyinka dadkeyne iyo kaxda wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa soo qaban qaadisay wasaaradda amniga marka iyadoo ka duuleysa sida mas-uuliyiinteeda ay sheegeen daadejinta barnaamijkan muhiimadda uu leeyahay iyo isku xirka bulshada iyo booliiska ayay waxay ka bilowday oo talo ka daafurtay degmada kaxda ee gobolka banaadir maantana wuxuu ka socdaa degmada darkiinley ee gobolka banaadir waxaana lagu baranaya casharo ku saabsan sidii bulshada iyo booliiska ay si wada jira u wada shaqayn lahaayeen oo ay uga wada shaqayn lahaayeen amniga iyo xasiloonida dalka taasoo ay ku tilmaameen inay tahay mas-uuliyad wada saaran bulshada iyo buriiska si looga wada shaqeeyana ay tilmaameen inay tahay casharadaana lagu baranayo muqdifo waxaan hadda ku xiraya ula jooga la taliye ka tirsan wasaaradda amniga saciid saciid kusoo dhowow barnaamijka saanka raadiya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa mahadsantahay waa mahadsantahay ay waxaad faanaysataa barnaamijkan iyo waxyaaba ku saabsan yahay barnaamijkan sida aad hore u sheegtayba waa waa isku xirka booliska iyo bulshada oo u ah lafdhabar amniga guud ee aan rabno inaan gaarno dalkan gaar ahaan magaalada muqdisho toddobiiyo tobankiisa degmo ujeedka iyadoo halkaas hadaskaas aan ka duulayno waxaan isu keennay shacbiweyne u heelan inay la shaqeeyaan amnigana ka shaqeeyaan booliskana wargeliyaan wixii qaladaad ay arkaan waxaana rajaynayaa waa degmadii labaad oo dharkiinley oo aan maanta ku qabanayno seminaarkan shalay waxaan kusoo qabanay degmada kaxda oo ay dad fara badan kasoo qayb galeen sida aad baahiseen warbaahinta qarankaba waxaana rajaynayaa insha allahu in uu noqdo mid la taaban kara edhaxalgal ah bulshada iyo booliskana booliska waxaa la yidhahdaa waa saaxiibka dhow ee bulshada bulshadana waa saaxiibkeed booliska marka halkaas ayaan ka duulaynaa bilahi tawfiiq waa waa hallo waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay sid cumar sheekh ismaaciil waryahayga oo khadka toos ugu jiray weli barnaamijka sahanka ayaad la socotaan dhegeystayaal macluumaadyo kale oo barnaamijka la xiriiraha ayaa noo soo socda oan sii ambaqaadi doonaa xubnihii ayaan noogu xigi doonaa hadduu alayd
Thank you.
dhalinyaro ka kala socda qaybaha eh, jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho oo dhaqaale isku ururiyey ayaa bilaabay inay tagaan deegaanada ay abaaruhu ka jiraan ee gobolada eh, qaarkood gaar ahaan gobolka gado oo meelaha ugu daran ee abaaruhu sida adag u saameeyeen ay ka mid tahay waxay bilaabeen inay dadka eh, eh, caawiyaan eh, dhinaca eh, wixii ay awoodi karaan oo dhaqaalaha ay ururiyeen oo qaarkood raashin ku iibiyeen qaarkoodna ay biyo dhaamin ugu sameeyeen dadka ay abaaruhu haystaan oo biyo la'aan iyo nafaqadari la ildaran qaar badan oo ka mid a Eh, dhalinyaradaas waxaa hormuud u ah oo la socda oo qaarkood eh, gaaray gobolka gado eh, waxaa ka mid ah cabdiwahaab suudi nageeye oo dhalinyaradaas eh, magaalada muqdisho ka hambabaxay ka mid a isagoo gobolka gado ku sugan gaar ahaan garbaharey ayaa qadka telefoonka eh, ku waraysa si aan wax uga weydiiyo bal ilaa hadda wixii u suurta galay
waa mahadsan tahay annagoo matalayna guddiga oo adeegayaasha bulshada iyo gargaarka abaaro muqdisho ee ka barto cilmiga adeega bulshada iyo dhalinyaro kale oo takhasusad kala duwan barto balse dhalinyaradaas u badan ayaa magaalada muqdisho ka bilownay dhaqaal aruurin dhaqaal aruurintaas oo ka sameynaynay suuqyada iyo waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho si aan ugu gurmano walaalaheena soomaaliyeed run ahaantii waxaan ugu kalifayna waxay ahayd in aan walaalaha soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen aan gargaar aan la gaarno markii aan xaaladda ka damqanay annagoo cuni karna cabi karno guryaheennana joogi karna ayaan waxbarashadaynii oo socoto oo sanad dugsiyeedka jaamacadaha u socda ayaan go'aansanay inaan dad iska soo dhex saarno markii aan maxaa la yidhahda dhaqaal aruurintaas sameynay aniga iyo laba nin oo saaxiibadaya oo kale oo guddiga iska soo dhex saareen maalinta arbacada waxaan gaarnay gobolka gado gaar ahaan garbaharey isla khamiistii subaxi khamiis tahay xaaladii ukurgelisteeda iyo maamulka iyo nidaamkii markii aan xaaladaha markii aan aragnay waxaan sameynay maxaa la yidhahda gurmad deg deg ah ilaa laba boqol iyo siddeetan qoys ayaa maalintii koowaad oo khamiista biilaamin u sameynay shalay oo jimco ahna waxaan laba boqol iyo siddeetan qoys siinay raashin maantay saakay waxaan siinay saddex boqol iyo lix qoys ayaan raashin siinay xaaladaas abaaraha inaan kaalinteena maxaa la yidhahdahay ka dhalinyarada social worka magaalada muqdisho ka barta jaamacadaha kala duwan inaan gurmadkaas gaarsiinaan u tagnay xaaladuna aaday u daran tahay adyaalleedna maalmaha soo socdana waxaan ku rajaweynaha inaan sii wadno gurmadka dhaqaalaha aad la shartagteen ee gobolka aad la tagteen ee aad dadka ku caawinayseen oo aad dadka ka ururiseen misey gaaraysay sideese dadka u caawiseen
runaantii niw dhalinyaro markii ay wax aruurinaysa haddana ay lacag tahay waa dareemi kartaa caqabado badan ay leedahay in dadku aysan dhalinyarada aynan aaminaynin fariinta ugu weyn oo gobolka geda aan u tagnayna waxay ahayd inaan bulshada tusno inay dhalinyaradu waxna aruuri karaan wixina ay si aamina waxay ugu qaban karaan runaantii dhowr caqabadood oo wajahnay uma joojin oo caqabadba waxaa waaye shaqada markii la gala caqabado way imaanayaan lacago wanaagsanaan maxaa la yidhahda ka aruurina bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan gaarnay gobolka gado runaantii intii aan wax ku qaban karna waan ku qabanay insha allah inta dhimanna waa sii wadi doonaa inta aan wadno ee gobolka gada aan la tagno gaar ahaan degmada garbaharey ma kaafi karto aan xaaladda inta ka jirto oo xaaladdu aad ay u adag tahay fidiyogu meelo kala duwan oo baadiyaha ayay ka imaanayaan marka intii gargaar aan fidi karno oo fidi doonaa adi allaydmo walaalaha soomaaliyeed dhammaanna waxaan ka codsanaynaa in dadka abaaruhu ay saameeyeen ay garab istaag u muujiyaan gaar ahaan gobolka gado degmada garbaharey oo xaalado adag ay ka jiraan runaantii markay aad dhex qaadid marka in gargaar deg deg ah bulshada soomaaliyeed isku fiisaan ka codsanaynaa waayo cabdiwahaab dadku noloshooda sidee tahay maadaama dal dadkii aad dul tagteen oo aad maaragtay waraysateen xaaladooda noloshooda sidee bay dadku xaaladoodu ahayd markaad xaqiiqada ka hadasho
ne runaantii qofkii joogo meesha ay wax ka jiraan ayaa dareemi karo runaantii waxyaabaha arkaysid oo wax ka baxsan runaantii bini-aadanimada waxaa arkaysaa hooyo soomaaliyeed ee carruurteedii garabka ku wadata ee toddoba maalmood si ay usoo gaari lahayd baadiyaha garbahaarey si ay gurmad u hesho usoo gaartay wax ay cabtana ma wadato wax ay cuntana ma wadato carruurtiina waa sidaas oo kale waxyaabaha yaab kale oo aan aragnay waxaa ka mid a hooyo soomaaliyeed oo carruurteeda wax ay sii weyso si ay u madadaaliso oy udhiir ku dhahdo waxbaa dabka noo saaran in maxaa la yidhahdahay ay dab shiday dabkii biyo yaroy waday oo qof ay ka qaaday inay digsigii tuugu shubtay dabka u saartay wax ay ku shubto cunaana aysan uheynin ay carruurta leedahay maxaa la yidhahdahay waxbaa dabka noo saaran waa noo karsamaayaan ay ku madadaalinayso runaantii waa dareemi kartaa hooyo carruurteedii saas u madadaalinayso wax aan dabka ku jiran kumad marka xaaladdu waa aaday u adag tahay waxyaabaha arkaysa waxaa kamid a dad xoolahoodii kasoo dhamaadeen dayn galay xoolihiina aanan haynin lacagihiina lagu leeyahay naftoodiina u baxsala marka intaas laga soo tago marka xaaladba xaaladaha way ka daran tahay runaantii waa gargaar ay u baahan yihiin intaan makaasi karto annaga iyo dadka kaleba gurmadka awoodna kuma filnaanayo oo xagga alle ayuu uga filnaa karaa laakiin dadaalka insha allah ab dabcan meesha aad joogto hadda garbaharey oo kale dhalinyaradiina marka laga soo tago cid kaloo dadkaas caawinaysa ma jirta ama hay-ado ama eh, cid kaloo isku dayaysa inay dadka caawiso
ee runaantii degmada garbaharey maamulka iyo degmada iyo kan gobolka intaba caawino kala duwan iyo garab istaagay bulshada la wadaan oo guddi abaara oo maamulka degmada ay magacaabeena jiro oo markii ay maatid warbixinta ku siinaayo oo meelihii ku geynayo oo ku horboodaayo oo xaalad walba ku tusaayo oo sidaa ugu qanacsan tahay ee kuu siinayo inaa wax u bixaysid oo garab istaag aa u samaysid sidoo kale hay-ado kala duwan oo annagana naga soo horreeyey kuwa hadda soo gaarayaan ayaa jiro annaga sidaan gargaar ku wadno marka waxa ay tahay een, maalinba maalinta ka dambaysa saacadba saacadda ka dambaysa baadiyaha degmada garbahari waxaa soo gaarayo dad cusub baadiyaha markaa dhex qaadid waxaa kaa hor imaanayo dadyo iska lugeynaayo oo saddex maalin afar maalin shan maalin lix maalina soo lugeeya qofku dhahe hooyo soomaaliya inta badanna dadka arkaysa waxaa waaye waa hooyadii iyo carruurtii inta badan raggii waxay xoolihii iyo wix yaroo haray ay naqraac iyo wax u raadiyeen marka xaaladdu way adag tahay
kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal ah, eh, waxaan sii ambaqaadaynaa macluumaadyada kale ee barnaamijka markana waxaad ku soo dhowaataan eh, xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka saankaraadyaha waxaa ugu soo horeyn doono xubinta murtida maanta cabdulqaadir nuur xuseen maax ustaadka ayaa soo jeedin doona dhegeysi iyo gudoon wacan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii murtida maanta barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halkudhageedu yahay runtu waa xirfad murtidan waxaanu ka eegi doonaa macnaha guud ee murtida waanu eegi doonaa oo sharaxaad ayaanu ka bixin doonaa waxaan kaloo eegi doonaa macnaha gaar ee murtida loo soo qaato waxa loo cuskado marka ay tahay in la cuskado ahmiyadda iyo faa'iidada ay u leedahay noloshana waan soo qaadan doonaayoo waan sheegi doonaa waxaa kaloo aan sheegi doonaa sheeko xidhiir la leh oo xiriir dhow lale murtida ayaan iyadana sheegi doonaa oo marka sheekadaa la sheego waxa weeyaan qofku uu ka kororsanayo oo ka fahmayo intii macnihii guud ee murtida laga laga bixiyey macno kasii ballaaran uu ka fahmi karo oo ka kororsan karana waa sheegi doonaa sideedaba murtida iyo maahmaahyadu waxa weeyaan waxay ku dhashaan dhabnimo waxay ku noolaadaan dhib- dhabnimo waxa loo soo adeegsadaayoo loo soo qaataa oo waxa weeyaan maalmaha nolosha kolba meesha ay ku habboon tahay golaha iyo geedka loo looga sheegaa iyadana inay dhab dhab tahay oo run tahay oo markaa ay aad iyo aad meeshaa faa'iido ugu leedahay waxaa la yidhaahdaa murti hal murti iyo hal maahmaaha ayaa kaaga filan hadal badan meel aad markaa ku bixin lahayd oo kaaga bixi lahaa ama ugu- kuu baahnaa inaad ku qorto ama ka qorto ayaa kaaga filan baa la yidhi oo aad soo jeediso laakiin mawduuca markaa aad ka hadlayso ku habboon marka sidaa darteed ayay murtidii iyo maahmaahyadu waxa weeyaan macno ballaaran oo la soo ururiyey oo la duuduubay oo la isu keenay oo wax sadar keliya laga dhigay weeyaan murtida iyo maahmaahyadu marka sidaa darteed baa waxaa habboon inaan la moogaanin oo had ii jeeraale murtida iyo maahmaahyada la xuso oo la soo qaato iyadoo kolba meesha ay ku habboon tahay loo soo dhowaysanayo oo loo loo isticmaalayo markaan eegno marka dib ugu noqdo murtidii aan soo qaadanna ee ahayd runtu waa xirfad waxaa laga yaabaa qofku inuu markiiba uu macnaha uu ka yara markaa uu is yidhaahdo sidee bay xirfad u tahay runtu waa xirfad oo waxa weeyaan waxyaabo wan wanaagsan oo sida xirfadda oo kale faa'iido ule baa jira oo waxyaabaha xirfadda laga helo iyagana laga heli karo waxaa ka mid a runtaa waxaa ka mid a aaminnimada waxaa ka mid a caadilnimada waxaa ka mid a deeqsinnimada waxaa ka mid a geesinnimada dabeecadaha oo dhan ama dhaqamadaa oo dhan waxay u dhigmaan runta waxay u dhigmaan xirfad marka maxaa yeelay xirfadda waxaa la yidhaahdaa waxay soo jiidaa oo ay keentaa shaqo ayay keentaa waxay kaloo keentaa dhaqaale iyo lacag iyo nolol bay keentaa waxay kaloo keentaa aamin- aaminaad bulshada dhexdeeda ah ayay keentaa iyo iyo markaa in qofkii in la tirsado oo markaa nolosha lagu tirsado oo dadka loo baahan yahay uu ka mid yahay ayay xirfaddu keentaa sidaa darteed bay iyaduna runta la mid tahay oo waxa weeyaan qofku markuu runlow yahay waxa laga yaabaa waxyaabo badan oo markaa runta sababteeda ah uu ku helo markaa shaqo iyo nolol uu ku helaa laga yaabaa marka hadduu runta shaqo iyo nolol uu helana markaa aaminaaddii bulshada dhexdeedana iyada waa iska meel ool oo waxa weeyaan qof runlow ah aaminaad ma waayo waxyaabaha haddii runta lagugu ogaado oo lagugu barto qof weliba waxaa weeyaan wuu gaal iyo muslimba way way ku aaminayaan oo qofku waxa weeyaan waa dabeecadu runtu waa wax la qaayibo aadamiga nooc uu yahayba Ee marka runtu markaa sidaasay xirfad u tahay marka waxaa wanaagsan dadka qaarkood inay markaa huna ka dhigtaan waxaa weeyaan carabna ay ka dhigtaan ee waxa weeyaan xirfadna ay ka dhigtaan markaa dabeecadaha wan wanaagsan oo ay runtu ka mid tahay maxaa yeelay qofku runta markuu sheego oo wax walba uu runta ka sheego oo weligii been aan lagu jarabin waxa weeyaan waxa weeye waxyaabaha bulshada uuga baahan yahay oo dhan dhexdooda waxa weeyaan way u sahlan tahay oo si fudud ayuu ku heli karaa marka sidaa darteed bay runtu waxa weeyaan dabeecad wanaagsan oo la aamino keliya ma ahee waxay murtidani dhaafsiinaysaa labadaa oo waxay ka dhigaysaa xitaa xirfad lagu shaqaysan karo inay markaa runta tahay oo oo qofku runlowga uu uu markaa uu noqon karo qof no- habnolooleedkiisa soo saaran kara oo bulshadu ay u ogolaanayso inuu markaa uu wax ku helo runtiisa iyo iyo markaa xirfad ahaan ugu shaqaysto marka markaan macnaha guud ee markaa murtida aan intaa uga baxo waxaan sheegayaa marka sheeko xiriir la leh markaa runta xirfadda ah iyo siday xoolo ku keento waxaa la yidhi beri baa wiil wuxuu ku noolaa meel wiilku waxa markaa aabihii ayaa markaa ka weynaayo oo ma- e- e- e- marka xagga reerka mas-uul kaga ahaa mas-uuliyadda xaggeeda oo waxaa weeyaan isaga aabihii bay awooddiisa iyo iyo markaa yay ku tiirsanaayeen shaqadiisa marka xo- reerkuna xoolo badan ma lahayn waxbaba ma lahayn oo aabbaha muruq maxu- nolol maalmeedkiisa ama howl maalmeedkiisa ayaa lagu tiirsanaa wiilkuna ag- wuxuu ahaa rajayo hooyo ma lahayn baa la yidhi berigii dambe ayuu aabbihii dhintay markuu dhintay wiilkii waxaa soo haray markaa wiilkiioo waxba aan odayga ka dhexlin hooyadiina mar hore dhimatay carruur kalena aan la- aan la dhalanin ayaa soo haray baa la yidhi markaasuu wiilkii magaaladii uu markaa joogay baa aad iyo aad markaa ugu adkaatay oo marka wuxuu d- goostay inuu magaalada ka haajiro maxaa yeelay marka dabeecad wax fiican oo waxa weye xigmaduhu ay ku taliyaan markay meel kugu fool adkaato oo noloshu ay kugu adkaato in laga degal doorsado oo meel kale ee looga bedesho waxyaabo aad u wanaagsan wey wiilkii maalin dambe safar buu galay baa la yidhi magaalo iyo iyo magaaladii uu ka tegayey u- ka fog ayuu safar u galay wuxuu sii maray meel saxaro ah ayuu sii maray marka isagoo daalan oo haraadan oo tacbaana ayuu wuxuu u yimid ceel meel ka qodanoo saxaraha bartankiisa ah ceelkii wuu soo dul istaagay wax wadaanaya ma ag yaallaan laakiin ceelka hareerihiisa waxaa weeyaan way yaro qoyan yihiinoo waxa weeyaan hoos markuu fiiriyo oo dhagax iyo wax ku ridayna waxa weeyaan ceelka biyuu leeyay marka isagoo kor taaganoo yaaban wuxuu kaloo la yaabay ceelka hareerihiisa lafa badan baa daadsan oo lafa duunye aan ahayne lafa dad ah ayaa daadsan marka wiilkiioo yaabanoo meesha taagan ayaa waxaa u yimid baa la yidhi niman safareeya oo magaalada u socdo ilaa malaha intaasoo labaatan awr wata ayaa soo maray meeshii waxay ku yidhaahdeen war yaa waxa weeyaan ceelka noo gal adna waad ooman tahay annaganana soo waraabi kadibna aan wax ku siino hanti aan ku siino wax kuu goyno magaalada markaan tagno markaa aan xoolo ku siino marka markaasi wuxuu yidhi waaye halkii bay markaa ku dawliyeen nimanku marka waxaa la yidhi way garanayeenoo ceelka waa ceel laga cararoo laga caagay oo cirfiid baa ku jiraa la yidhi dadka laaya oo su'aale intuu weydiiyo su-aalaha markii laga jawaabi waayo qofka dila oo meydkiisana bannaanka ku soo tuura oo markaa halkaa lafaha badane daadsan waa sidaa dadkuna way garanayaan deegaankao dhan waa laga yaqaanaa laakiin wiilka muusan aqoonin marka wiilkii bay ku dawliyeen hadduu ceelkii guntiisa tegeyba cirfiid buu ugu tegey weyn wuxuu ku yidhi cirfiidkii waxa ag taagan baa la yidhi gabar qurux badan naag qurux badan oo isaga uu qabo ayaa ceelka kula jirta cirfiidkuna aad buu u foolxun yahay markaas wuxuu weydiiyaa baa la yidhi qof kasta oo ceelka soo gala aniga iyo islaantan ama haweenaydan yaa qurux badan qof kasta cirfiidka markuu ka boqo ayuu wuxuu yidhaahdaa isagoo been sheegaya adigaa qurux badan oo iyada ka qurux badan markaasuu saddex jeer markuu ku celiyo uu been sheego qofkii markaasuu intuu marjiyo bannaanka keenaa baa la yidhi marka waxaa dhacday baa la yidhi wiilkii waxa weeyaan ee markii sidaa lagu yidhi aabbihii baa berigii uu tarbiyeynayey iyo waxyaabihii aabbihii berigii uu ku noolaa oo deegaankiisa ayaa waxaa looga yaqaanay odayga odaygii runta badnaa ee runlowga ahaa ayaa looga yaqaanay marka dhaqankaas ayuu dhagaha ka kala kaga layli- laylismay oo wiilku aad iyo aad buu xagga ugu tababaraa marka markuu weydiiyey cirfiidka wuxuu yidhi aniga gabadha yaa qurux badan wuxuu ku yidhi gabadhaa kaa qurux badan markaasuu cagta biyaha intuu ku dhuftay oo argagixiyoo ku qayliyey ayuu yidhi buu yidhi waryaa si fiican uga jawaab su-aasha aniga iyo gabadhan yaa qurux badan markaasuu wiilkii adkaystay oo wuxuu yidhi been ma sheegi kartide runta ilaahay baa kugu jecel iska sheeg markaasuu haddana yidhi gabadhaa kaa qurux badan markii saddexaad oo uu aad iyo aad u gelgelay u baq- u ca- u cabsiyey u ba- u baqdin geliyey ayuu haddana wiilkii yidhi anigu waxaa weeyaan been ma sheegi kale eh gabadhaa kaa qurux badan markaasuu wiilkii wuxuu cirfiidka yidhi baa la yidhi wiil yaroo run badan baa tahay runtana waan jeclahaye waa sidaayoo gabadhaa iga qurux badane biyahana dhaanso bannaankana iskaga bax marka ku dili maayo eh. halkiibu marka safaraydii ka waraabiyey wiilkii markii dambena bannaanka ay u saareen markaasay yidhi wixii aad iga ballanqaadeen isiiya markaasay damceen inay u diidaan laakiin cirfiidkii baa uga qaaday baa la yidhi oo yidhi wiilka runlowga ah xoolihiisa siiya marka wiilkii halkiibuu ka cuuday baa la yidhi oo wax ka helay xoolo marka nolol fiicanna uu ka bilaabay marka bal eeg runtu waa xirfad xirfad lagu shaqaysto oo geesinimo leh weeyaan runta oo waxyaabo lagu helo kuu keeni karta oo kuu soo jiidi karta oo kuu suurto gelin karta weeyaan marka runtu aad bay u wanaagsan tahay waxaa fiican dhacarba ha ahaatee haba qaraaraatee baqdinba ha gasheee waxay waxya- waxyaabo badan oo markaa culaysba ha lahaatee waxa weeyaan in qofku runtu iska sheego ayaa aad u wanaagsan oo waxyaabaha runta laga sheego hadday markhaati tahay iyo hadday arrin kale tahay iyo hadday eh, sideedaba sheekaa la sheegaya ay tahay iyo hadday waxay tahay dad loo eh, xog warramayo ay tahay iyo waxa fiican hadday ganacsi la kala ga- ga- ganacsanaya iyo dilaal iyo badeeco ay tahay waxaasoo dhan in runta la sheegaa wanaagsan maxaa yeelay runtu waxa weeyaan waa qayb aad u weyn oo nolosha ka mid ah oo nolosha weliba taayirada ay ku socoto nolosha maalmeedka caadiga ah ka mid oo taayeer taayer ama lug aan banjarayn oo aad u adag oo aad u wanaagsana weeyaan marka sidaa darteed waxaa wanaagsan dadku inay caado iyo dhaqan ka dhigtaan inay runta sheegaan oo sida wiilkaa yar waalidkii oo dhegta ka maqli jiray inay dadku ku ammaanaan waa- waa odayga waa rulow waxaa weeye weligii been ma sheego isagana uu dhaqankii ka qaatay inay waalidiintuna ay waxa weeyaan ubadkooda baraan dhaqan wanaagsan oo dhaxalku xoolo un ma aha iyo guryo iyo beere iyo warshado un ma ahe ee markaa ee in wa- waxyaabo dhaqamo wan wanaagsana ay ka dhexlaan ayaa wanaagsan oo sida runta iyo ammaanada iyo cadaaladda iyo deeqsinimada iyo waxa weeyaan waxyaabaha inay ka dhexlaan baa ubadka wanaagsan waalidku ay ka dhexlaan oo yidhaahdaan waalidkeen baa dabeecaddaa lahaan jiray marka haddii taa ee, marka waxyaabaha way anfici doontaa sida xooluhu u anfacaan oo kale ayay wax ugu tari doonaan maxaa yeelay meelaha qaarkood xoolaha wax aanay tarin ayay dabeecadaha wan wanaagsan ee bulshadu jeceshahay ayaa wax tara marka sidaa darteed taladayda ugu da- ugu dambayso iyo waanadeenna waxa weeyaan war runta aynu sheegno aanuna ogaano runtu inay xirfad tahay maxaa yeelay xirfad iddu waxa weeyaan maal bay keentaa maal bay keentaa oo waxa weeyaan xalaal miirad bay keentaa runtuna waxa weeyaan aaminaad bulshada ayay keentaa mar kasta waxaa la yidhaahdaa xigmad tidhaahdaa qofba qofka uu ka dad badan yahay oo ka dadku ay ka aaminsan yihiin oo uu ka dad bulsho badan yahay ka saaxiibo badan yahay ka macaariif badan yahay wuu ka risaq iyo fursado badan yahay marka sidaa darteed runta iyo ammaanada iyo cadaaladda iyo deeqsinimaduna waxyaabaha dadka badiya wey marka wuu ka fursa badanaya qofku qof dadkii kale dhegaystayaal barnaamijkeeniina halkaa inoo joogo
aad buu mahadsan yahay ustaad eh, cabdulqaadir eh, nuur xuseen maax iyo xubintii murtida maanta intaa markaanu kaga gudubno markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha ee barnaamijka sahanka raadiyaha cabdirasaaq maxamed faarax shiino waayahay musaf aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan ku bilaabayaa ciyaaraha dalkeena laga ciyaarayo een deegaanada iyo degmooyinka gobolka banaadir ciyaaro adag ayaa mustafuul socda een kulankii ugu adkaa waxa uu dhex maray degmooyinka een deriska ah ee dharkeenley iyo wadajir een kulankana wuxuu ahaa xaqiiqdii kulan aad iyo aad u xiiso badnaa een ciyaartu markii ay soo gabagabowday een waxa ay ku dhammaatay laba iyo eber oo ay guusha ku raacday ee degmada dharke degmada wadajir oo labada gool dharkeenley ayaa looga badiyey dharkeenleyna dhowaan waxa ay noqotay een degmada koowaad ee ugu fiican gobolka banaadir hase yeeshee sidaa may noqon ugu dambayntii waa laga badiyey waxaa jiray kulan kale oo u dhexeeya howlwadaag iyo degmada waaberi een howlwadaag aad baa loogu adkeeyey een kulankii een shalay ay la yeesheen ee degmada waaberi een kulankaana een qaybtii hore waxa uu ku soo dhammaaday laba iyo hal een laakiin markii la isku soo laabtay ayaa waxaa dhacday een in afar gool een deg deg ah markaa laga dhaliyo een degmada waaberi kulankaana wuxuu kusoo dhammaaday afar iyo labo ay guusha ku raacday ee degmada waaberi ciyaaryahanada waaberi oo qaarkood la wareystay waxay sheegeen inay aad uga xun yihiin inay ka haraan tartanka degmooyinka iyo deegaanada een gobolka banaadir waxayna sheegeen in een sababta keentay ee howlwadaag inay ka guulaysato ay ahayd kadib markii ay dhacday dhowr qalad oo ku aadan een bedelada markaa la sameeyey haddii aan fiirino een ilaa iyo afar koox ayaa isku dhici doona galabta een waxaa injineer yariso lagu dheeli doonaa kulan u dhexeeya deegaanka gubadley iyo weliba ee degmada xamarweyne kulankaana waa kulan een markaa xiisihiisa leh sidoo kale waxaa jira deegaanka garas baaley la yidhaahdo ayaa isna degmada shangaani u bixi doona garas baaley wuxuu aad ugu qasban yahay een sidii uu u guulaysan lahaa shangaanina bannaanka ayayba een mustafa u taallaa haddii aan fiiriyo een horyaallada een markaa een horyaalka waddanka ingiriiska ayaan ku bilaabayaa kulamadiina dheelay een manchester city ayaa sii dheeraystay een hogaanka een premier league kadib markii warfarhaanto wanderis ay hal iyo eber kaga badisay inkastoo aad ay ugu dhibtootay een city een inay goolkaa la timaado oo xitaa rigoore ahaa mustafa ee sidoo kale waxaa jiray een arsenal iyo southampton ayaa ciyaaray arsenal guuldarooyinkii isxigay een waa ay kasoo kabatay oo saddex iyo eber ayay kaga badisay een kooxda southampton chelsea aad baa loogu adkeeyey een kadib markii ay kulan xiiso badnaa oo meelaha qaarkood dagaal lahaa ay la dheeshay kooxda la yidhaahdo leeds united shan gool ayaa kulankaa een shabaqa taabtay saddex ka mida chelsea ayaa la timid halka een laba goolna ay la timid een kooxda leeds la yidhaahdo ilaa iyo daqiiqadihii ugu dambeeyey een chelsea waxaa lagu een waxaa l waxaa lagu hayay barbaro laba iyo een laba ah inkastoo markii dambe ay rigoore chelsea heshay markaa ay goolkii saddexaad ay dhaliyeen tababaraha een la yira kabtankii hore ee kooxda een Arsenal haddana tababaro oo ah kooxda een Aston Villa Stephen Gerrard ayaa wuxuu isgeeyay 17 sano kadib een garoonka Anfield oo ku soo dheeli jira oo Liverpool ay ku dheesho een isaga oo tababaro oo ah Aston Villa kulanku wuxuu ahaa een kulan xiisihiisa lahaa inta uusan bilaaban dhammaan taageerayaashii garoonka soo xaadiray ayaa uu istaagay Stephen Gerrard si xushmad loogu muujiyo kabtankoodii hore een laakiin ciyaarta waa waa bar mar lama dhayalsan waxay ahayd ciyaar aad aad iyo aad u adkayd oo Stephen Gerrard inta uusan tegin ka hor ee Anfield wuxuu sheegay Anfield inuu la tagi doono ciyaar aad iyo aad u adag سواءنا أي عضاتي كدب مركي هل إيه إبر إن لوجا بتشي أستون فيلا إن مانشستر يونايتد أيا إيانا هل إيه إبر وحي أوجا بتشي إن كوحدة إن نورويج سيتي اللي يرهدو هدي أن فيريو هريالا ذا كلا مركا la dheelay talyaaniga markii aan fiiriyo kooxda la yidhaahdo fiorentina ayaa afar iyo eber waxa ay ku xaaqday kooxda salamantana la yidhaahdo yuventus waa lagu dhegay oo kooxda fanizi la yidhaahdo ayaa hal iyo hal la gashay unduneysana ac milan ayay iyana hal iyo hal ay ku celisay kooxda bayer munich ayaa iyana waxa ay laba iyo hal kaga badisay kooxda la yidhaahdo mines waayahay haddii aan fiiriyo kulamada kale ee horyaalka waddanka ingiriiska laga dheeli doono kooxda la yidhaahdo briton half albion ayaa waxa ay la dheeli doontaa kooxda la yidhaahdo tottenham hosbar kooxda banley ayaa iyana la kulmi doonta kooxda westham oo markaa wadato guul ay kasoo gaartay kooxda la yidhaahdo chelsea toddobaadkii hore kooxda lester city ayaa iyana newcastle united la kulmi doonta kooxda crystal palace ayaa iyana waxa ay la kulmi doontaa kooxda everton haddii aan fiiriyo horyaalka wadanka sbainna kooxda la yidhaahdo falareal ayaa real folocano la kulmi doonta kooxda la yidhaahdo asasunana waxa ay la kulmi doontaa kooxda barcelon oo guuldarro qaraar kasoo qaadatay kadib markii ay jarmalka u safartay kooxda la yidhaahdo bayer munich oo ay la soo dheeshay champion league oo barcelona waxaa laga soo ciribtiray dhammaan champion league oo hadda europa league ayay dheeli doontaa toddobiyo toban sano kadib kooxda la yidhaahdo real batis ayaa la dheeli doonto real sociedad real madridna iyada oo markaa hogaanka wadata caaw waxay sii xaqiijin doontaa inay u dhowaato inay cidna markaa aysan daba kicin waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda atletico madrid la yidhaahdo madrid halkaabay ka wada dhisan yihiin magaaladaas oo caasimada wadanka sbain ah kulankaana waa derby madrid waana la arki doonaa wuxuu kulanka kusoo dhamaaday caawa shanta habeennimo ayaa la dheeli doonaa haddii aan fiiriyo horyaalka wadanka talyaaniga kulamada la dheeli doona kooxda turin la yidhaahdo ayaa balonyo la kulmi doonta kooxda fironana waxay la kulmi doontaa kooxda atlanta kooxda napoli ayaa iyana waxay la kulmi doontaa kooxda imboli kooxda sasuulo la yidhaahdana lazio ayay soo dhoweyn doontaa kooxda inter milan oo markaa guuldarro ka soo qaadatay kooxda real madrid la yidhaahdo ayaa keliyiri iyana la dheeli doonta caawa afarta iyo afartan iyo shan daqiiqa xubinta ciyaaraha waa iga intaa
maadsantahay cabdirasaaq maxamed faarax shiine xigo xubintii ciyaaraha markana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubinta wararka dibadda iyo shamis xasan haaruun
ee ciidamada etoobiya ayaa sheegay inay dagaal kharaadh oo ay t b lf la galeen ay ku qabsadeen wadada halbowlaha ee isku xidha waldiya iyo maqalla warkan aanu kasoo xiganay telefishinka dowladda ee magaceeda loo soo gaabiyay e b c ayaa sheegaya in ciidamada ay dagaal maalmihii u dambeeyey ay la galeen t b l f oo ka socday jiidda hore ee bariga dalkaasi inay ku qabsadeen wadadaasi sida oo kale ciidamadu waxay sheegeen inay qabsadeen buuraha silsiladda ee soble iyo sidoo kale magaalooyinka ku hareeray sida orjo fakiso iyo sidoo kale booraan oo ay sheegeen inay gacanta ku hayaan falaagada t b l f dhankooda waxay dagaal kharaadh u galeen sidii ay wadada waldiya iyo makhalla isku xigtaa ay u difaaci lahaayeen si aan looga qabsan balse ugu dambayn dagaalka looga wadhoonaaday islamarkaasina halkaasi ay isaga holeeleen wadada ay ciidamada ethoobiya sheegeen inay t b l f ka qabsadeen ayay ku sheegeen inay go'doomisay ciidamada fallaagada t b l f gudaha deegaanka amxaarada ku jira halkaasina ay sheegeen inay go'doon ku noqon doonaan saanada ciidan iyo maleeshiyaadka dhanka maqalle uga imaan jirayna ay waayi doonaan waddo ay usoo magaan ku dareen jiidda hore ee wajaale inay ku qabsadeen deegaanada robito golbo warbabo iyo sidoo kale morita iyo qaar kale halkaasoo ay sheegeen inay iyagu haatan ee ciidamada gacanta ku hayaan ciidamada ethoobiya oo maalmihii u dambeeyey guulo badan dagaal ka soo hoyey waxay sheegeen inay hadda ku sii jeedaan deegaanka marsa oo weli gacanta fallaagada t b f ku jira ciidamada booliska magaalada gaadhisa ee dalka kenya ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay gacanta ku soo dhigeen hub kaas oo laga helay xaafadda iftin ee dowla deegaankaasi sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada booliska waxa ay sheegeen in hubkaa uu ka kooban yahay afar qori iyo laba boqol iyo saddex xidhbo oo rasaasa sidoo kalena la xidhay saddex ruux oo hubkaasi watay sidoo kale boolisku waxay sheegeen in ay ku raad joogaan dhowr qof oo lala xidhiinayo hubkaasi in ay kulug lahaayeen kuwaasi oo lagu hayo baadhitaan dheeraad ah oo ku saabsan in halkaasi ama ay ka tirsan yihiin kooxaha aadka lagu tuunsan yahay inay lugta ku leeyihiin hubkaasi laga qabtay magaalada gaarisa sidoo kale boolisku waxa ay sheegeen in ay ku rood joogaan dhowr qof oo lala xidhiidhinayo hubkaasi kuwaasi oo lagu hayo baaritaan iyaguna ee lagu xaqiijinayo waxyaabaha ay damacsanaayeen iyo halka hubkaasi ay u wadeen boolisku waxa ay sheegeen inay rumaysan yihiin in hubkan loo qorshaynayay in weeraro looga fuliyo meelo badan oo ka mid a kenya waxaana bulshadu ay ugu baaqeen inay laamaha amniga kala shaqeeyaan sugidda ammaanka ugu dambayntiina tobaneeyo qof ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhintaan warshad shumaca samaysa oo ku taala galbeedka kuti halkaasi oo ilaa iyo boqol iyo toban qof ay ka shaqaynayeen markii duufaan xoog leh ay ku dhifatay goor dambe oo jimcihii ah gudoomiyaha gobolka kuti oo magaciisa lagu sheegay andi bishaar ayaa sheegay in afartan ka mida boqol iyo toban ka mida shaqaalaha shirkadaasi laga soo badbaadiyey warshadda ilaa iyo haatan heerka burburku waa uu ka duwan yahay wax kasta oo aan weligee arka ayaa uu yidhi bishaar isagoo ka hadlaya waxyeelada ay keentay duufaantan oo ka socotay ama ku socotay xawaare ka badan laba boqol iyo toddoba iyo labaatan mayl oo u dhiganta saddex boqol iyo shan iyo lixdan kilomitir sidaa ay qortay wakaaladda wararka ee reuters madaxweynaha maraykanka joe baiden ayaa sabtidii amray in taageerada dowladda federaalka ah loo kordhiyo gobollada ay waxyeelada duufaantaasi gaadhay gobollada elonis tinis museri an arkanas iyo sidoo kale mississippi ayay sidoo kale duufaantani ku dishay dhowr qof oo kale guud ahaan warkiina waa igantaasma kuga celiyo mustafe aad baad umahadsan tahay shamis xasan iyo xubintii wararka dibadda gabagabada iyo gunaanadka barnaamijka sahanka raadiyaha ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay intaan mar kale kulmayna hadduu alla idmo nabadgelyo
lagu